أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين أmا بعد waxaan soo haynay تfsiru suuraةi طaha ayaan kusoo jirnay waxaa noo soo dembeeyey qisadii muusa saamiri sida uu u baadiyeeyey reer bani israa'iil markii uu ka tegey nabiy llaahi muusa calayhi الsalaatu wasalaam ee uu aaday ballantii rabbigiis u qabtay ballantiina uu ka hormaray dabadeedna allah subxaanahu watacaala uu u sheegay in qoomkiisii isaga gadaashii la fidneeyey oo marka saamiri uu fidneeyey dabadeed marka nebiyullaahi muusana uu soo laabtay marka wuxuu leeyahay allah subxaanahu watacaala aayadda sagaa sagaashanaad ayuu ka bilaabmayaa casharkeenna caawa walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe qaala lahum wuxuu ku yidhi haaruunu haaruun wuxuu reer bani israa'iil ku yidhi min qablu min qabli majii'i muusaa muuse imaatinkiisii ka hor yaa qowmi qowmkayow inamaa futintum waa la idin imtixaanay bihi bilcijli dibigaa waa la idinku imtixaanay wa ina rabbakum rabbigiina arraxmaanu waa alihi raxmaanka ah naxariista guud naxariisanayey fatabicuunii iraaca wa atiicuu ateeca amrii amarkaygana ateeca qaaluu waxay yidhaahdeen reer bani israa'iil lan nabraxa ka zuuli mayno caakifiina inaan neginnahay calayhi calaa cibaadati alcijli dibiga caabudidiisa inaan ku neginnahay ka zuuli mayno xataa yarjica ilaa uu soo laabto muusa muuse ilaynaa xaggeenna uu soo laabto bal markaa aan aragno ayay leeyihiin muusena inuu nala caabudo dibigan iyo in kale oo ra'yiga muusan sugaynaa bay leeyihiin ilaa uu muuse soo laabto adiga waxaan kaa dhagaysanayna ma leh way ka way ka jeesteen marka nebigooda waanadii iyo taladii iyo uu siiyeyna maynan raacin madax adeyg bayna kala hor tageen qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa marka waa yimid qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa yaa haaruunu haaruunow maa maxaybaa manacaka kuu diiday oo kaa celiyey id waqti ra-ayta aada aragtay hum iyaga reer bani israa'iil dalluu inay dhumeen anlaa tatabicani an tatabicani inaad i raacda maxaa kaa celiyey oo kuu diiday afa casayta ma caasisay amrii amarkayga miyaad caasisay hadalkaabuu marka nebiyullaahi muusa haaruun usoo jeediyey oo canaan ay ku jirto iyo yacni markaasi iyo eed eedeyn uu eedeynaya ay ku jirto qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa yaa haaruunu haaruunow maa maxaybaa manacaka kuu diiday adiga id waqti ra-ayta aada aragtay hum reer bani israa'iil dalluu inay dhumeen maxaa kuu diiday anlaa tatabicani an tatabicani inaa i raacdo laada marka halkan ku jirtaa waa zaa-ido waaye macna towkiid bayna faa-iideyneysaa badanaana laadu marka ay dhacdo jaxdi jumlo oo nafyi ku jiro marka ay dhacdo waxay u dhacdaa sida badan sila inay noqoto ama inay markaa noqoto yacni zaa-ida ay noqoto ayb zaa-idada marka xagga icraabta loo jeedaayo xaraf iska zaa'id oon macno lahayn ma ahayo xagga macnaha macna tawkiid bowba wataa oo anaga sheegayna ayb marka anlaa tatabicani an tatabicani maxaa kuu diiday inaad isoo raacdo aniga ood i raacdo afa casayta miyaad caasisay amrii amarkayga amarka marka uu caasiyey waa maxay eedase uu nebiyullaahi muusa walaalkiis eedeynaya muxuu ku eedeynayaana sababta uu u eedeynaya maxay tahay macna wuxuu leeyahay wuxuu ku eedeynayaa mar haddaad aragtay inay dibigii caabudeen maxaad uga soo tegi weysay oo aniga xaggayga iyo meesha aan jiro aada usoo aadi weysay adiga iyo wixii ku raaca markaas kuwan dibiga caabuday maxaa uga soo tegi weysay ayb macnuhu marka sidaas weeyaan ibnu cabaasna macnahaasuu ku tegay ayb marka afa casayta amrii amarka uu caasinaya waa maxay yacni inuu kasoo tago ounan dadkaa ku dhex jirin ayb hadhowna marka macnaha faraqta bayna bani israa'iilada uu dhihi doonana wuxuu ujeedaa isaguna inaan qaar kasoo tago qaarna aan soo wato yacni taasaan diidayo inaan ummaddii adigu aada hal iyagoo ah igaga tagtay anigii marka inaan qaarna soo wado qaarna aan ka tago ee marka anoon adigii tale iyo waxba ku kaa qaadanin arrintaa iyadan ka cabsaday buu isagana ku cudur daaranayaa nabiyullaahi haaruun calayhi wacalaa nabiyina afdalu salaati waatamu tasliim ayb qaala wuxuu yidhi yaa haaruunu haaruunow maa maxay baa manacaka kuu diiday id waqti ra-aytahum aada aragtay dalluu inay dhumeen anlaa tatabicanii an tatabicanii inaad i raacda maxaa kuu diiday afa casayta miyaad caasisay amrii amarkaygii miyaa caasisay qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi haaruun yabna umma hooyaday wiilkeeday hooyaday wiilkeedow laa ta'khud oo yacnii ina hooyo ayuu leeyahay laa ta'khud ha qabanin bilixyatii garkayga ha qabanin walaa bira'sii madaxaygana ha qabanin innii anigu khashiitu waxaan ka cabsaday an taquula inaad tidhaahdid faraqta waad kala geysay bayna banii israa'iila reer bani israa'iil dhexdoodii baad kala geysay walam tarqub mana dhowrin qowlii aniga warkaygana ma dhowrinoo ma sugin oo warna igama aadan suginoo igama dhowrin sidaa inaa i dhahdo ayaan ka baqay buu leeyahay marka markaa nabiyullaahi muusa de waa ku qancay intaa markuu yidhi kadib fii suurati alacraaf waxaan kusoo marnay qaala rabbi ikfir lii waliakhii waa kii uu yidhi ilaahu yacni aniga iyo walaalkayba noo dembi dhaaf nacam halkan marka yacni inuu aayaddaas suurat lcaraaf baa tilmaantay inuu marka intaa ku qancay sidanna marka nabiyullaahi haaruun cudurdaarkiisii saabuu ku aqbalay qaala wuxuu yidhi yabna umma ina hooyo marka yabna umma qaar baa waxay leeyihiin ku hooyo ayuu ahaa ee isku aabba maynan ahayn laakiin waa qowl daciifa waaye nabiyullaahi haaruun iyo nabiyullaahi muusa isku hooyo isku aabbay ahaayeen laakiin yabna umma wuxuu u leeyahay waxa ay tahay hooyada iyada shafaqa iyo naxariis baa agteeda laga raadiyaa marka iyada ayuu ku beer dulucsanayaa marka ayb oo marka wuxuu leeyahay yabna umma ina hooyow laa ta'khud midkii yacnii hooyaday ay dhashayow laa ta'khud haqaa ha qabanin bilixyatii garkayga walaa bira'sii iyo madaxayga midna markaa dee waxaa weeyaan nabiyullaahi muusa madaxii iyo garkii buu ka qabtay ayb suurat aayadda suurat lacraafna way tilmaamaysaa qaala bi'sa maa khalaftumuunii min bacdii acjiltum amra rabbikum waakhada alalwaaxa waakhada bira'si akhiihi yajuruhu ilayhi halkaasaa marka iyadana lagu faahfaahiyey oo lagu bayaaniyey sababta uu marka laa ta'khud bilixyati walaa bira'si uu u leeyahay inii aniga khashiitu waxaan ka cabsaday an taquula inaad tidhaahdid faraqta waad kala geysay bayna bani israa'iila reer bani israa'iil dhexdoodaad kala geysay marka muxuu ku kala geynayaana waxay tahay laba macno haddii aan kasoo tago oon qeyb soo wato qeybna aan meeshii uga tago ee dadkii laba ayaa waa kala geysay yaa imaanaysa inaan kala geeyo taasaan ka baqay ee midda labaad ama macnaha labaad waxay tahay waxaan ka baqay dadkii inay isdilaan nimankan wax waa u sheegay waa iga maqli waayeen intaa kadibna de waxaa xigo in laysdilo ee adigana in laysdilo tale aan isku ogeyn ma ahayn waay marka arrin sidaa keenaya marka waan cabsaday oo adaan ku sugay aniga laftaydo wixii markaas tale ah oo la samaynayo sidaas marka inaan ku samayno ee aniga keligay inaan intaan tale iska gaaro sidaa ku kala geeyo reer bani israa'iil sidaa inaad igu dhahdan ka baqay ayb marka qaala wuxuu yidhi marka inii anigu khashiitu waxaan ka cabsaday an taquula inaad tidhaahdid faraqta waad kala geysay bayna bani israa'iila reer bani israa'iil dhexdooda walam tarqub mana sugin oo ma dhowrin qowli aniga qowlkaygana ma sugin oo yacnii ima kaadininoo aniga ima sugin sidaa inaa i tiraahdo eeddii iyo doodii marka halkaasay ku dhammaatay wuxuu usoo jeesanayaa marka muusa saamirigii qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa famaa maxaybaa khadbuka shanigaagu ou ahaaday yaa saamiriyu saamiriyow adigu shanigaaga iyo xaalkaagu muxuu ahaaday qaala wuxuu yidhi saamiri basurtu waxaan ogaaday bimaa shay ayaan ogaaday lam yabsuruu aynan ogaanin bihi maagaba faqabadtu waxaan soo cantoobiyoon soo qaaday qabdatan cantoobo min athari rasuuli qabdada ama cantoobada oo min athari rasuuli rasuulkii kii la diray raadkiisa xaggeeda ka ahaatay fanabadtu waan sayriyeyoo waan tuuray haa cantoobadii ayaan tuurayoo godkii ay ku jireen owsaartii iyo dahabkii iyo waxyaabihii laysku qurxinayaan ku sayray oon ku tuuray wakadaalika kaagaas oo kale ayaana sawalad ay qurxisay lii aniga nafsii nafsadeyda ay ii qurxisay ee wixiisoo dhan marka de wax meel taagan maahana waa wax naf u ziinaysay iyo shaydaan waay sidaasuu marka qiranaya qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa famaa maxaybaa khadbuka shanigaagu ou ahaaday yaa saamiriyu saamiriyow qaala wuxuu yidhi saamiri basurtu marka basurtu waa facultu ayaa laga keenay basura waa facula min albasiirati waay marka basurtu yacni waxaan ogaaday waay marka macnaha dhabtaa sidaas waay ay calimtu ayb bacd alculamaana basurtu bimacnaa absartu bay ka laqbeynayaanoo waxaan arkay qaala wuxuu yidhi basurtu waxaan ogaaday bimaa shay baan ogaaday lam yabsuruu aynan ogaanin bihi maagaba iyaga aynan ogaanin baan anigu ogaaday waa maxay marka waxaas sideesu ku ogaaday mufasiriintu waxay leeyihiin arrintaas waxay tahay waxa iyagu aynan ogeyn waa meeshii daabaddii jibriil nabiyullaahi muusa uu ku qaadayey qoobka ay ka qaaday ayaanay iyagu ogeyn isagu ogaaday ciiddaasna marka inuu markaa yacni waxaa usoo baxday waxaas la gubayo owsaartii xalay aan kasoo hadalnay inuu ciiddaa ku daro meeshaana wuxuu ka takhayulay nolol iyo waxaaynay ka imaanayaan maxaa marka isagu ogeysiiyey waxaas waxay leeyihin muusa saamiri wuxuu ahaa yahuudi buu ahaa wuxuu dhashay sanadkii ilmaha la fircoon uu leynayey hooyadii marka indhaxumo intay arki lahayd waa iska tuurtay meel god ah bay isaga tuurtay buur ah halkaas baa marka waxaa la yidhi waxaa ku xanaaneyn jiray jibriil ayaa ku xanaaneyn jiray marka meeshaas baa marka jibriil uu ku xanaaneyn jiray markii uu weynaadayna de wuxuu arkay markaa daabadda jibriil meesha ay ka qaado qoobka cagaar inay noqonayso dhir iyo wax kasoo dhalanayaan meeshaas buu marka wuxuu is yidhi armaa ay ku jirtaa arrintan sir oo caradaani wax ku noolaanayaan ilaahayna markaa de waxbuu ku imtixaanayay arrintaasoo nolosha ilaahay unbaa bixiyo saamirina ma bixin karo caradaasina waxbama nooleyn kartee kuwaan baa laakiin imtixaan loo diyaarinayay godkii baa marka alaabtii markay saa ugu tuureen ayuu ciiddii meeshii kasoo qaaday godkiibuu isaguna ku shubay markuu ku shubay baa alle markaa bacdi riwaayaat waxay leeyihiin wuxuu yidhi kun cijlan dibi noqo eisagana marka dibiga iyo cibaadatul asnaam waa suuraysanayay meeshuu ka suuraysanayana waxay ahayd badda markay ka baxeen bay waxay arkeen dad caabudaya asnaam suurat lcaraaf waa tan kusoo marnay wajaawaznaa bibani israa'iila albaxra faatow calaa qowmin yackufuuna calaa asnaamin lahum dad asnaam ku negi ah bay arkeen waa tii ay yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha meeshaas baa marka wathaniyada iyo sanam caabudkana ay uga soo dhegtay sidaabaa marka waxyaabahaas uu marka isku qoofalay markaasuu meeshii ku daadiyey dibi baa ka dhashay marka ilaahay dee ruux u geliyey dhiig iyo hilibba uu u yeelay nimankaabaa marka lagu imtixaanay xalena waa sheegnay oo dibiga bacd alculamaa inay leeyihiin wax nool maunan ahayne ee dabaysha hadba dhinac kasoo gelaysay markay dhinac kasoo gasho afkiibaa marka yacni cod ka baxayey oo dabayshaasi marka sidii inuu foorinayo ama uu markaasi yacni ay wax ka baxayaan ayuu ahaa iyagiina marka way caabudeen ayb alimaamu alqurtubi meeshaas wuxuu keenaa abubakr atartuushi alimaam abu bakr atartuushi baa su-aal la su-aalay oo waxaa la weydiiyey dad ayaa la su-aalay intay yacni meel iskugu yimaadaan ayay yacni dikri iyo ayay sameynayaan oo takbiir ama tasbiix ama salli nebi iyo ayay sameynayaan yacni dikri waxbay la imaanayaan markii cabaar ay joogaan oo dikrigu uu socdo ayay waxay ku darayaan marka laan yar bay intay qaataan ayay wax ku gargaraacayaan marka ama gurbaan bay ku garaacayaan ama nasre iyo waxbay tumanayaan markay sidaa yeelaan bay bururayaan su-aasha sida loo weydiiyey sidaas waay intay bururaan ayay dhulka ku dhacayaan waa miir daboolmayaan marka dadkaa ka waran baa la yihi markaasuu wuxuu tilmaamay aada baa marka fadwo dheer buu kaga fadwooday ee wuxuu yidhi dadkaasi dad majaaniin ah weeyaan haddii aynan majaaniin ahayn ama dad waalan aynan ahayn ee ilaahay dikrigiisa iyo qur-aankiisa ama nebigu markuu wacdinayo xadiidkiisa la sheegayo saxaabadu waxay ahaayeen ka-anamaa calaa ru'uusihim atayr madaxooda shimbir inuu saaran yahay oo kale ayaad moodaa sida ay xasiloonida iyo deganaanta u qabaan shimbirkaasna inuu ka duulo markaas aynan rabin sidaas oo kale ayaa xaalkoodu ahaan jiray dadkii khayrka badnaa ee muhaajiriin iyo ansaar maynan bururi jirin mana waalo jirin qur-aanka ilaahayna laguma waasho wax markaa yacni sidaa yacni qofka uu u yeelo sifadii majaaniintoo kale uu yeeshana male arrintaana wuxuu yidhi dadka mas-uulka mas-uuliyadda haayo waxaa ku waajib ah buu yidhi in masaajidda ay ka dahiraan waxaas ayna u diidaan ilaahay masaajidiisa in lagu qayliyo looma dhisin dadku inay ku cibaadaystaan baa loo dhisay sidaa buu markaasuu fadwo dheer ku bixiyey alimaamu alqurtubi tafsiirkiisuu ku keenay ee halkaana marka yacni abubakar tartuushi sidaa buu jawaabay ayb marka wuxuu leeyahay qaala wuxuu yidhi saamiri basurtu waxaan ogaaday bimaa shay lam yabsuruu aynan ogaanin bihi shaygaba faqabadtu waxaan markaa soo cantoobiyey oon cantoobsaday qabdatan cantoobo min ahari rasuuli cantoobada oo min ahari rasuuli rasuulkii malagga ahaa raadkiisa ka ahaatay ama xaggeeda ayaan kasoo cantoobo qaatay ayb fanabadtu waan tuuray haa cantoobadaas ayaan tuuray fi lxufrati godkii baan ku tuuray wakadalika sidaadaas oo kale ayaa sawalad ay qurxisay nafsii nafsadaydu ay qurxisay lii aniga ii qurxisay wixiisoo dhan marka wax meel laga soo minguuriyey maahane waa wax naftiisa un jeceshahay iyo dooqiisa waa nin marka diintii dooq ka dhigaya ayb walidaalika qof aan waxa uu sameynayo aan alle rasuul xaggiisa uga meel dayin waxa uu ku socdaa waa iska hawo hawaduna waa dooq waxaan inagu dhahno waa dooq qofku marka dooqiisa inuu cibaado ka dhigta maya ilaahay baad caabudeysaa siduu kuu amray baadna u caabudeysaa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusaa fadhab tag fa ina laka waxaa kuu sugnaaday adiga fil xayaati nolosha dhexdeeda an taquula inaad tiraahdid laa misaasa taabasho ma jirto inaad sidaa tiraahdid baa kuu sugnaatay ood nolosha dhexdeeda ku leedahay wa ina laka waxaa leedahay oo kuu sugnaaday mawcidan ay wacdan ballan ballanta oo lan tukhlafa aan lagu guub yeelsiinaynin hu ballantaa yacni aan lagu khilaafsiinaynin oo kii imaado un aad tahay yani waa cadaabkiisii wandur fiiri buu yidhi ilaa ilaahika macbuudkaagii bal eeg alladii macbuudka oo dalta aad ahayd caakifan midkii negi ku ah calayhi korkiisa negi ku ah kaad ahayd bal fiiri sidaan yeelno lanuxariqannahu lawallaahi nuxariqanna waan gub waan gubgubaynaa oo gubgubaynaa hu isaga uma markaa dabadeed lanansifanna waan sayraynaa oo waa daadinaynaa hu isaga dambaskiisa filyami badda ayaanu ku daadinaynaa nasfan sayritaan iyo daadin ayaanu ku daadinaynaa inamaa wax kale maahane ilaahukum macbuudkiina dhabta ah allaahu waa allah subxaanahu watacaala alladii allaha oo laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa uunan jirin ilaa huwa isaga maahane wasica wou u waasac noqday kula shayin shay dhammaantiis cilman min jihati cilmin buu ugu waasac noqday ogaal markaa nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam muusa saamiri de waa dhowr arrimoodba marka dhowr xugunba wuu saaray ka ugu horeysaa qaala wuxuu yidhi fadhab tag fa ina laka waxaa kuu sugnaaday ood leedahay fi lxayaati nolosha dhexdeeda an taquula inaad tiraahdid laa misaasa qiraa'adu sidaas waay ay laa misaasa mawjuudun laada isimkeeda marka waa misaasada khabarkeeda waa xadfan yahay ee waana khabarun bimacna nahyi ayaa laga wadaa oo hadda nafyi bay u muuqataay laada waa naafiyu liljinsi tii la dhihi jiray laakiin yuraadu biha nahyu nahyi baa loo jeedaa macnuhuna wuxuu noqonayaa laa misaasa ay laa tamasanii war hay taabanin inaad dhahdo nolosha dhexdeeda inaad tiraahdid hay taabanin ayaad leedahay laa misaasa taabasha ma jirto yacni hay taabanin waa khabarun bimacna nahyi hay taabaninta marka waxay maxay tahay isagii dhammaan marka waxaa ku dhacay wax cudur oo kale ah markaasuu wuxuu leeyahay qofkii usoo dhawaadaba hay taabanin isagiina marka yacni wax ma taabanayo isagiina lama taabanayo yacnii nolosha dhexdeeda inaan adiga lagula dersin oon lagu dheehin oo aada noqoto qof mambuud ah oo la tuuray mujtamaca ka dhex baxsan inaad noqotaad nolosha ku leedahay halkaana marka alimaamu alqurtubi wuxuu leeyahy waxaa laga qaadanayaa dadka ahlu bidcada ah ama ahlu macsida ah ama ahlu fasaadka in ummadda laga dhex saaro oo cadhadooda iyo jiradooda iyo dhibaatadooda aynan dadkii taabsiinin ayb suurat lancaamna waa kusoo marno waidaa ra-ayta aladiina yakhuduuna fi aayaatina faacrid canhum xataa yakhuduu fi xadiidi gayrih waimaa yunsiyanaka shayطaanu aayaddaa waatan kusoo marnay falaa taqcud bacda dikraa maca alqowmi الظaalimiin aayaddanna marka asal kale weeyaan nebiguna sala allahu alayh waali wasalam wuu sameeyey oo waa kii marka suuratu tawba aan kusoo marnay saddexdii saxaabi ee dagaalkii tabuug ka haray sabab ay uga hareenna aan jirin waa tii ay nabigu sala allahu alayh waali wasalam uu ka hijrooday konton habeen uu ka aamusnaa ee la gooyey oo la go-doomiyey ayb ninkii isagana sidoo kale mukhanadka ahaa ee isagoo wax sheeg sheegaya iyo la arko waa tii guryihii laga bixiyey oo guryihiina ka saaroo ka bixiya la yidhi way badan tahay marka nusuusta sidaas macaanidaas oo kale ee tilmaamayso ayb waana zajri baa arrintaa iyadaa looga dhigaa cumar radia allahu canhu isagana nin sabiiq ibnu cisl la dhihi jiray ayaa wuxuu maqlay inuu dadka weydiinayo mutashaabihaadka qur-aanka waxyaabaha macaanidoodu ay macaani badan suurtagal ku tahay oo dadka qaar ay ku dhumi karaan ayuu su-aali jiray inta badan ninkaa marka sidaa markuu maqlay cumar buu u yimid markaasuu wuxuu yihi yaa amiira almu'miniin maa wadaariyaati darwan wadaariyaati darwan maxaa laga wadaa waa u fasiray haddana wuxuu yidhi falxaamilaati wiqran faljaariyaati yusran cumar markuu arkay ninkaani inuusan cilmi doon ahayn ee un ay tahay waxaan un isku eg eg inuu iska daba wareejiyo dadkana ku dhumiyo markuu sidaa arkay buu marka yacni garaacay uu aada u garaacay dabadeedna marka wuxuu qoray warqad wuxuu u qoray abuu muusa alashcari basruu deganaa ninka markaasuu yidhi ninkaa hadduu yimaado dadka ka celi dadka inay la fariistaan ninkaas ka jooji oo ka celi marka markii warqaddii ay soo gaartay sidii baa la yeelay dad meel joogaba markuu yimaado waxay dhihi jireen casmatu amiiri lmu'miniin war ninkan waa ninkau amiirulmu'miniin go-aan ka gaaray markaasaa laga tegi jiray markuu go-doomay ou dhibtooday ayuu towbad keenay markaasuu abuu muusa towbadiisiibuu soo qoray markaasuu cumar wuxuu yidhi khalli beynahu wa beyna annaas isaga iyo dadka isu daa buu yidhi markaan waxaan u malaynaya inuu waantoobay ninkaas marka berigii khawaarijta ay soo baxeen oo ay markaa yacni cuhmaan la dilay berigii cuhmaan dilkiisa la abaabulayay ayaa nimankii abaabulayay baa u yimaadeen riwaayadka qaarse ay tilmaamayaan markaasay yidhaahdeen nakeeno waqtigaagii haddaa la gaaray soo bax fidnadii iyo wixii baabkii aan ka faa'iidaysanno markaasuu wuxuu yidhi maya nafacatnii nasixatu lcabdi saalix addoonkii saalixa ahaa cumar oo ujeedaa nasiixadiisa ay anfacday waxaas anuu iska waa iska daayey buu yidhi ayb marka dadka daberyahan dambe dadka yaa ka celinaya ummaddii marka nin walbaa sun iyo qurun ayuu wuxuu soo dhigayaa facebooka bartaas baa marka daqiiqad gudaheed ayaa ma yacni kumanaan ay ku taxnaanayaan wax marka yacni diin xumada iyo ilxaadka iyo waxyaabaha qurunka ah ee uu soo dhigay yaa ka celinaya marka berigii hore yacni dadka madaxda ah ummadda diintooda iyagaa mas-uul ka ahaa jiray laakiin maanta mid baa wuxuu leeyahay bukhaari iyo muslim iyo waa khuraafaad iyo abaadiil iyo turahaad waxaas ma rabno qur-aankaan rabnaa buu leeyahay berrina qur-aanka ma rabno dhahaa leanna waxaani waa jaranjaro qofka yacni xadiidka nebiga maanta diida berri qur-aankuu diidayaan maxaa yeele qur-aankii innaga nebigaana soo gaarsiiyey qur-aankii iyo xadiidkiina asxaabtaa nebiga kasoo qaaday ninkii asxaabta duro qur-aan iyo sunna waa duray labadaba ayb soomaalidii marka afkaaraha sidaas loogu qufaya afkaarahaasna marka meel laga jeediyo ayaa loo helay meel dadku ay ka jeediyaan ayay u heleen marka ilaahay qofka uu badbaadiyo walmacsuumu man casamahu llah ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu na dhowro uu diinkeenna noo xifdiyo maxaa yeeley waqti aada uxun baa lagu jiraa nin yacni caqli gaaba iyo mid caqli lehba bahashaasuu kor fadhiyaa waxa meeshaa laga sheegayana ma kala saaran karo xaqeedii iyo baatilkeedii ma garanayo waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo de nin wadaadaa sidaas lahaa un inuu iska yidhaahdo allahu lmustaan qaala wuxuu yidhi fadhab tag fa ina laka waxaad leedahay oo kuu sugnaaday fi lxayaati nolosha dhexdeeda an taquula inaad tiraahdid laa misaasa taabasha ma jirto istaabasha ma jirto ay laa tamasanii hay taabanin macnaha wa ina laka waxaad leedahay mawcidan ay wacdan ballan ballanta oo lan tukhlafahu aan lagu khilaafsiinaynin ballan adiga aan lagaa leexinaynin oo aan lagaa daahinaynin oo aan la yacni lagaa baajinaynin ayaad leedahay ballantaana marka de waa ballantii lagu cadaabayay ayb waxaa kaloo la akriyay lan tukhlifahu haddii lan tukhlifahu la akriyo adiga ma khilaafaysid waayo ballantaas naca oo lagaa yee ma helaysid adigu isheli maysid ee adigoo ah ballantaa mid ka baxayo wandur fiiri oo eeg ilaa ilaahika macbuudkaagii eeg yani kaad caabudaysay bal fiiri alladii macbuudka oo dalta aada ahayd caakifan midkii negi ku ah calayhi korkiisa lanuxariqanahu wallee gubnee oo gubnee waa gubgubaynaa laba qira'a ku jirto sabciyo mutawaatira lanuxariqanahu min xaraqa waa la gubgubayaa inta la googooyo ayaan gubgubaynaa abu jacfarna wuxuu akriyey qira'a mutawaatira weeyaane isaga marka lanuxriqanahu min axraqa buu ka ayaa laga bixinaa markaas lanuxriqanahu ixraaqatan hal maraan gubaynaa isaga dhan meeshaa marka ceeb baa ugu suganoo war ilaahi aada negida ku ahayd bal fiiri waxba iskama celin karee intaan gubno ayaan dambaskiisa iyo haraadigiisa aan badda ku sayraynaa bal waxaase inay macbuud yihiin maxaad marka macbuud uga dhigatay dadka marka waxyaabaha ay caabudayaan ee yacni cibaadaadkoodu aynan baatilka uu yahay waxay dadka caabudaan baatil ahaan ay ku caabudaan ile xaq alla unbaa lagu caabudaaye waxaas cajsigooda haddii awood loo hela in la tusaa waa waa tana sharciga isagana nabiyullaahi muusa dee awood buu u hayaa waa gubayaa marka waxaan aada caabuday balfiiri waa gubaynaa arag uu leeyahay waxba iskama celin karo ayb nabigana sala allahu calayhi wasalama markii uu ka adkaaday mushrikiintii waa tii saddex boqol iyo lixdankii sanam ee maka yaallay waa kii nebigu ul intuu ku taagay qul jaa alxaqu wazahaqa albaatilu ina albaatila kana zahuuqan sidaa uu lahaa ee daa'if iyo dhulkaa markuu qabsadayna waa kii burburiyey laata iyo cuze iyo waa kii laata burburiyey cuzena waa kii khaalid ibnulwaliid u diray oo isagana baabi'iyey marka aahaarta shirkiga ilaahay qeyrkii meelaha lagu caabudo waa in la tirtiraa oo dadka indhahooda laga baabi'iyaa si markaas yacnii aan ilaahay qeyrkii waxba loo caabudin ayb waraa nebigu sala allahu alayh waali wasalam asnaamtaa waa burburiyey oo meel yacnii asnaam ilaahay qeyrkii in la caabudo haddana islaamku awood ku leeyahay yacnii arrintaa laba meel isla geli karta ma aha umuurahanna waa umuuro tawxiidka taabanayo tawxiidkuna waa asludiin waxa iska yaryaro ama iska fudud oo iska sahlan iyo ma aha uma markaa dabadeed lanansifanna waan sayraynayo waa daadinaynaa waan qubaynaa hu isaga filyami badda ayaanu ku qubaynaay oon ku sayrinaynaa nasfan sayrin inamaa ilaahukum inamaa wax kale ma ahna ilaahukum marka yani xaggaa wax laga naqdiyo oo cibaadatu hayrillahi inay baatil tahay marka la caddeeyo cibaadatullaahi in la sugo waay inamaa ilaahukum inamaa wax kale ma ahna ilaahukum macbuudkiina dhabta ah ee cibaadadiisu ay gar tahay allahu waa allah alladii allaha oo laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa uunan jirin ilaa huwa isaga maaha wasica kula shayin shay dhammaantiiba u waasac noqday cilman min jihati cilmi yani cilmiga ilaahay wax ka maqan male meel walbaa waa gaaray dibigan muxuu og yahay marka dibiga aada caabudaysaan wax u garanaya male cilmi male bani aadamkii cilmigiisii meel walba ma gaaray maya marka dee allaha cilmigaa badan oo sifadaa cilmiga ku sifaysan yaa la caabudayaa keligiisu kadalika naqusu calayka min anbaa'i maa qad sabaqa waqad aataynaaka min ladunna dikraa halkana dee nubuwada nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa lagu sugayaa qaala tacaala allah wuxuu yidhi kadalika kamaa qasasnaa calayka naba'a muusaa muuse qisadiisa sida aan kugu qisaynay sidaasi la-eg ayaanu naqusu u qisaynaynaa calayka adiga korkaaga min anbaa'i maa shay akhbaartiisa qad sabaqa tegey wixii tegey akhbaartooda sida aan muuse kaaga qisaynay baanu kaaga qisaynaynaa ummadihii tegay iyo wixii tegay warkoodii marka meeshaa maxaa ku hoos jira adiga nebi baa tahay way oo adiga cilmi uma lahayn dadkaa hore iyo qisaskooda iyo nin wax akriyana ma aadan ahayn yahuud iyo yani dadkan wax akriyana kuma tacalluqin marka adoo yani ummi ah oo aan waxna qorin waxna akrinin ayaad haddana akhbaartan sidan u taqaanaa innagaa ku waxyoonoo ku barnay waqad aataynaaka waqad waqad xaqiiqo ah aataynaaka waxaanu ku siinay min ladunnaa innaga xaggeenna waxaanu kaa siinay dikran qur-aan ayaan kaa siinay iyo waano yani ma yani waxaanu ku siinay dikri yutadakaru bihi lagu waansamo ayb wayatacidu bihi ahlu lcaqli waalfahmi dadka caqliga iyo fahamka u saaxiibka ahna ay ku waansamaan ayb man qofkii acrada jeesto canhu dikrigaa xaggiisa ka jeesto fa inahu isaga yaxmilu wuu qaadayaa yowma alqiyaamati maalinta maalinta qiyaamaha wuxuu xambaarayaa wisiran culays aada u badan ee isman cadiiman khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waarayo fiihi fii jazaa'i hada alwisri culayskaas iyo dunuubta abaalmarintooda xaal ay yihiin kuwii ku waarayo wasaaa lahum waxaa u xumaaday iyaga wasaa-a wuu xumaaday lahum iyagoo u xumaaday yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ximlan min jihati ximlin culays la xambaaro ama wax la xambaaro ayuu ugu xumaaday yowma maalin ayuu u xumaaday yunfaqu la afuufi doono fi suuri buunka maalin yacnii buunkii la afuufayo wanaxshuru waxaan kulminaynaa almujrimiina mujrimiinta ayaan ururinaynaa yoon kulminaynaa yowma-idin maalintaasi zurqan xaal ay yihiin kuwii indha cagaaran iyagoo indhahoodu cagaaran yihiin yatakhaafatuuna xaal ay siraysanayaan beynahum fii maa beynahum iyaga dhexdooda in labidtum yaquuluuna waxay dhahayaan qaarkood qaarka kale ay u dhahayaan in labidtum maa labidtum ma aydnan nagaanin idinku ilaa casharan toban unbaad nagaateen toban maalmood unbaad nagaateen adduunyada waxay dhammaa toban bay la noqonayaan intay adduun joogeen ama labada nafqo inta u dhaxaysay nasanayaan intaas baa marka toban beri ay ku tilmaamayaan waana ka badan tahay in labistum maa labistum maydnan nagaanin ilaa casharan toban maalmood unbaad nagaateen marka allah wuxuu leeyay naxnu inagaa aclamu ku ogaal badan bimaa waxa yaquuluuna ay dhahayaan id waqti yaquulu ou odhanayo dhahayo amhaluhum kooda ugu toosnaan badan dariiqatan xagga jidka in labidtum maa labidtum ma aydnan nagaanin ilaa yowman hal maalin unbaad nagaateen ayuu dhahayaa marka allah wuxuu leeyahay kadalika sidaadaasaanu kugu qisaynay qisadii muuse sidaasi la eg ayaanu naqusu qisaynaynaa calayka adiga korkaaga min anbaa'i maa shay akhbaartii baanu kuu qisaynaynaa qad sabaqa tegay waqad aataynaaka waqad xaqiiqahe aataynaaka waxaanu ku siinay min ladunnaa innaga ag xagga agteenna waxaanu kaa siinay dikran waano qur-aankaana dikrigaa loo jeedaa waa sharaf waa waano cilmi badanna waa ku jiraa man qofkii acrada markaa dikrigaana waana qur-aankan alla uu nebiga korkiisa kusoo dejiyey caalamkao dhanna dikri buu u yahay iyo waano man qofkii acrada jeestay canhu qur-aanka xaggiisa qofkii ka jeesto fa innahu isaga yaxmilu uu xambaarayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wisran culays buu qaadayaa uu xambaarayaa culayskaasna marka waxaa weeyaan ximlan thaqiilan min alithmi culays aada u culus oo dembi ah buu qaadayaa khaalidiina xaal ay yihiin kuwii ku waaraya fiihi fii jazaa'i hada alwisri culayskan jazihiisii iyagoo dhexdeeda xaal ay ku waarayaan marka culayska jazihiisa waa maxay waa naar culayska iyo dunuubta ay xambaareen abaalmarkeedii waa naar naartaasay ku waarayaan wasaa-a wou xumaaday lahum iyagoo u xumaaday yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ximlan min jihati ximlin xagga culayska ayb dunuubtaasi marka way u xumaatay maalinta qiyaamaha wax la xambaaro iyadaa u xumaatay walidalika nabiga sala allahu alayhi waalihi wasalam wuxuu leeyahay laa ulfiyanna qiyaamaha yaayaa yaanan arkin axada minkum axad idinka idinka mida yaanan arkin ya-tii yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha imaanayo calaa raqabatihi baciirun lahu ruqa isagoo marka luquntiisu uu saaran yahay dushiisu uu yahay rati ololayo yaanan arkin qof rati dusha u saaran yahay yaa qaadi kara rati maanta culayskiisa qof rati qoortiisa ay usaa yacni rati yani dushiisu uu yahay ama qoortiisa uu saaran yahay yaanan arkin oo markaa uu ka ololayo korkiisa markaas uma yaquulu wuxuu dhahayaa yaa moxamed akithnii maxamedow ii gargaar rabbi iiga shafeec fa aquulu qad ballaqtuk markaasaan anigana waxaan dhahayaa waa ku soo gaarsiiyey waxaana inay caaqiba xumo iyo aayatiin xumo leeyihiin waa kuu sheegay waxaan kuu qabanayaa maanta marka waan kuu qaban karaa hadduusan alla i idmin markaasuu nebigu wuxuu sheegay wa calaa raqabatihi baqaratun lahaa khuwaar mid sac uu ka dul qaylinayo uu ka dul yacnii guuxayana yaanan arkin ow farasun lahu xamxamatun ama mid ou faras ka dananayo ow shaatun taycar ama mid neef ari ah dushiisa uu ka dul ciyayo waxyaabaha marka yaanan idinku yaanan dushiina ku arkin asnaafta maalka oo dhan buu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam marka dirham aada qof ka qaado ama aada khayaano uga qaado ama aada ka xoogto qiyaamuhu wuxuu noqonayaa dushaaduu ka qaylinaya dee aada marka badsatana culayska aada isku sii badinaysaa xuquuqda marka dadka in aada la ysaga ilaaliyo hadday noqon lahayd dhiig hadday noqon lahayd yacni maal haddii uu noqon lahaa cirdi qofka ma xambaari karo wasaa-a lahum yowma alqiyaamati ximlan shirkigu waa culays aada u daran xuquuqda dadka oo la galaa waa culays aada u daran leanna dunuubta ilaahay aada ka gashaa waa iska kaa cafinaya allah hadduu doono laakiin bani aadamku wixiisa waa rabaa mar walba ayb maantana marka da suuqyadii iyo meel walba waxay u furan yihiin khiyaano iyo isdabamarsiis iyo qof xoolihiisa la cunaayo ama la qaadanayo si khiyaana a loo qaadanayo ama loo qaadanayo bareer iyo xoog ayb kan bareerka marka da waqaaxadiisa waa la fahma waa loo jeedaa midka qalinka ku qaadanayana ma ka roon yahay isaga maya kama roona hadaad marka qalin iyo farsamo ku qaadato dadku waxay leeyihin qofkani waa xariif ninkani nin wanaagsanaa loo yaqaanaa ninka dadka ama khiyaano ama yacni qalinka wax ku xado ama maalka caamka oo dadku sida caamka uleeyihiin xado ka isaga marka waxaa loo yaqaanaa qof aan dhib iyo weyn dadka ku haynin oo iska nin macquula loo haystaa kan qoriga watana marka dadku waa fahmayaan waqaaxadiisu marka kaasna xuquuq buu ku jiraa kanna xuquuq buu ku jiraa xuquuqdaasi marka waa in la yska ilaaliyaa qiyaamahuna culays bay noqon doonaan ayb wasaa-a lahum wou u xumaaday yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ximlan min jihati ximlin buu ugu xumaaday yowma maalin buu u xumaaday saada ku tacalluji yowma maalin buu u xumaaday yunfaku la afhuufi doono fi suuri buunka wanaxshuru waan kulminaynaa almujrimiina mujrimiintii aan kulminayno yowma-idin maalinkaasi zurqan xaal ay yihiin iyagoo indha cagaaran zurqigu marka alkhudratu fii sawaadi lcayn isha meesha madow in markaasi yacnii cagaar ay noqoto ayb waa waxaa marka indhahooda ka daahirayo ee min shiddati alcatash nin oomay oo rafaaday oo ishiisii meel dheer jirta oo kale iyagoo abaa la keenaya macno labaad waxaa lagu macneeyaa zurqan taasi ay cumyaanan indhala-aan marka ay cumyaanan marka hadda lafdigii lama macnaynaye macnihiisa guud unbaa laga wadaa ayb carabtuna culimada qaar waxay yidhaahdeen yani zurqan yani indhuhu marka zurqat lcuyuun indhuhu inay marka cagaartaan yani agtooda marka waa shar iyo foolxumo iyo ayay u arkayeen ayb waqtigaana marka indhahaas cagaaran ama indhaha buluuga quruxaa lagu sheegaa ayb oo waxaa laleeyahay qofkaasi waa qof indhihiisu buluug yihiin marka qurux in la tilmaamo la rabo waa iska nisbi nina foolxuma u haystaa nina quruxu u haystaa dadku intay meel tageen kuma heshiinin indhaha buluuga qurux waaye nacam dadka qaar unbaa u yaqaano laakiin nimankan dee reer galbeedka dadku waa ka af badan yihiin maanta iyagaa dadka ka afbatay wixii fool xun xataa waxay ka dhigaayeen waxay u suureynayeen qurux nacan markaasi waxay leeyihin qofkaasi waxaa weye waa blue ice waayay kuleeyihiin nacan indhaha buluuga marka quruxay noogu sheegeen dadkii marka waa iska qaateen war ummadaani ummad uun dad uun dameer dhaan raacday inay iska noqdaan oo dameer dameer kale ku xirantay un inay iska ahaadaan lama rabo iyaga maskaxdooda iyo caqligooda inay wax ku fiiriyaan baa la rabaa ayb iyo carabtii hore iyagu marka da zurqat lcuyuun shar iyo foolxumo iyay u yaqaaneen iyaga khitaabkoodiina waa dhici kartaa marka in marka maadaama iyaga qur-aanka luqadooda uu kusoo degay iyagii marka dhaqankoodii iyo wixii ku saabsanaa inay fahmaan baa la rabaa saas baa marka lagu loogu hadlayaa ayb yatakhaafatuuna baynahum yatakhaafatuuna xaalay siraysanayaan baynahum iyaga dhexdooda ay isu siray isu siraysanayaan yaquuluuna waxay dhahayaan ama yaquulu bacduhum libacdin wuxuu ku dhahayaa in labidtum maa labidtum ma aydnan nagaanin idinku ilaa casharan toban unbaad nagaateen casharantaasna marka waa toban maalmood haddii marka ay toban maalmood tahay maxaa looga gooya ta-da marka ila yowmku waa mudakar yowmku cadadku marka macduudka cadadku wuxuu ahaa marka ta-da in la siiyo lafdiga cashara hadda murakab maaha waxay ahayd marka in yacni sida saddex iyo sagaal iyo kale wey marka waxay ahayd marka cashratu ayaamin in la yidhaaho ayaam marka cashratu ayaamin baa la dhahaa iyo wa cashru layaalin cadadka baabulcadadka marka la joogo laakiin meeshan dee qaacidada waxaa looga leexanayaa markaas waa marka macduudka la sheegayo haddii laakiin macduudka aan la sheegin ee la qariyo qaacidadaasi marka in lagu dhaqmaa waajib maha qasab ma noqonayso binaan calaa dalika marka in labidtum ilaa cashran yoomkii hadda waa la qariyey lama sheegin mar haddii macduudka shayga la tirinaayo la qariyey ta-dii waa la yska jaray waana fas luqa fasiix ah ayb waa maadaama macduudkii uu qarsan yahay ayb in labi marka tobankan maalmood waxay sidaa uleeyihiinna waxay ta laba macnoba waa lagu macneeyaayo dadku ayaamaha ay barwaaqada ku jiraan deg degay dadku u martaa barwaaqada aada looma dareemo laakiin marka dhib lagu jiro sanadku waa dheeraanaan shiddadu waa badanaysaa habeenku habeenkan goormuu kaa dhammaanayaa baad is leedahay maalintan goormay dhammaanaysaa qofka maxbuuska ah wuxuu isleeyahay war sanadkii lagugu xukumay dheeraa sanadkan ninkii barwaaqo isaga jirana halkaasay u dhaafaysaa nimankani marka farxadoodii horay usoo qaateen meeshaan marka aakhiro farxad uma taallo in labidtum ilaa casharan toban maalmoodaan nagaanay saasay u dhahayaan macno labaad wuxuu leeyahay in labidtum ilaa casharan oo aan kaaka kaaka agdhow wuxuu yahay marka buunka koowaad la afuufo ayay xoogaa yar nasanayaan kii labaadaa ku dhacaya marka suuratu yaasiin aan ugu tegaynaa qaaluu yaa weylanaa man bacahanaa min marqadinaa hada maa wacada araxmaanu wasadaqa almursaluun hurdadii yaa naga kiciyey bay dhahayaan xoogaa yar bay seexanayaan kii kalea lagu yeerinaa faidaa hum qiyaamun yanduruun adduunkii waa xaalkii waa meel kalea la joogaaba allah noo fududay ayb in labidtum ma maa labidtum maydnan nagaanin bay dhahayaan ilaa casharan toban maalmood maahan naxnu inaga alla wuxuu leeyahay inagaa aclamu kuog ku ogaal badan bimaa waxa yaquuluuna ay dhahayaan id waqti yaquulu ou dhahayo amhaluhum kan ugu toosnaan badan dariiqatan xagga dariiqada ayb yacni amhaluhum dariiqatan awfaahum caqlan kan ugu caqli badan ayaa wuxuu dhahayaa wa acdalahum qowlan xagga qowlkana ugu toosnaan badan in labistum maa labistum maba aydnan nagaanin ilaa yowman tobanba maahane maalin unbaadba nagaateen sidaasuu dhahayaa sida indhahooda ay ugu yar tahay waa intii la joogay wayas'aluunaka can iljibaali faqul yansifuhaa rabbii nasfa fayadaruhaa qaacan safsafan laa taraa fiiha ciwajan walaa amta wayas'aluunaka waxay ku su-aalayaan can iljibaali buurihii bay wax kaa weydiinayaan quraysh baa marka buurihii bay ku su-aalayaan buurahan waaweyn ka waran ayay dhahayaan faqul waxaad tidhaahdaa yansifu wowbaa waa sayrayaa oo waa buubinayaa haa buurihii waxaa buubinaya rabbii rabbigay nasfan buubin ayuu buubinayaayo yacnii buurahaasi marka wou sayrayaa ayb inta la baabi-iyo buurihii ayaa sidii suuf hawadaas iska heehaabayoo kala laga dhigaya wtara aljibaala taxsabuhaa jaamidatan wahiya tamuru mara asaxaabi sunca allahi aladii atqana kula shay iyo watakunu ljibaalu kalcihni lmanfuush fayadaru wou ka tegayaa alle haa buurihii meeshii ay ku yaaleen oy ku qotomeen ayuu rabbi ka tegayaa qaacan iyadoo ban ah oo bannaan oo gegi bannaan ah buu ka kaga tegayaa safsafan xaal uu yahay mid malaasan oo aan waxba kasoo dhalanaynin isagoo ah laa taraa xaal aadan arkaynin fiihaa ardadii korkeeda ama meeshaa yacnii korkeeda ama dhexdeeda ciwajan wax qallooca xaal aadan ku arkaynin walaa amtan taagna aadan ku arkaynin waa meel bannaan wax araggaaga soo celinayo xijaabayo ma jiraayo ayb yowma-idin maalinkaasi maalintaasi yatabicuuna waxay raacayaan dadkii addaaciya kan u yeeraya iyaga laa ciwaja qallooc xaal lahu ay lahum iyaga uunan u sugnaanin wax qallooca ma lahoo ka leexleexan maayaan meesha laga wacayay toos usoo abbaarayaan muhdiciina ila daac waa meeshu alla leeyahay ayb wakhashacat alaswaatu wakhashacat way dullowday alaswaatu codadkii ayaa hogtay oo dulloobay lilraxmaani allaha raxmaanka ayay u dullowday falaa tasmacu ma maqlaysid ilaa hamsan shanqar yar maahane ayb yowma-idin maalinkaa laa tanfacu ma anfacayso ashafaacatu ergeyn ilaa man ilaa shafaacata man qof ergeyntiis maahane adina lahu oo u idmay isagu mankaasi alraxmaanu allaha raxmaanka wa radiya ou raalli noqday lahu isaga qowlan ay qowlahu qowlkiisii uu ka raalli noqday qiyaamihii baa marka nala geynayaayo xaalkeeda iyo xaal sidau ahaanayo wayas'aluunaka waxay ku su-aalayaan dadkii can iljibaali buurihii bay wax kaa su-aalayaan faqul qur-aanka waxa yas'aluunaka ama wayas'aluunaka ku jiro dhammaantood qul unbaa ka dambayso aayaddan marka laga reebo oo aayaddaani faqul fa baa la geliyay meeshaa marka culimada qaar waxay yidhaahdeen macno shardi baa ku jiro wayas'aluunaka cani iljibaali buurahay wax kaa su-aalayaan in sa'aluuka hadday ku su-aalaan faqul dheh waay naam ayaa ku jirta macno sidaas oo kale ishaaraan faqul waxaad tidhaahdaa y buurahan sidan u xooga waaweyn yansifu wuu buubinayaa oo waa sayrinayaa haa buuraha waxaa sayrinaya rabbii rabbigay nasfan sayrin buu sayrinayaa inta la baabi'iyabaa hawada lagu daraya la raacinaya ayb meelihii buuruhu ay ku taagnaayeenna dhulka ay ku qotomaanna fayadaru wuu ka tegayaa rabbi haa meelihii buuruhu ay ku qotomeen qaacan xaal ay tahay iyada oo ban bannaan iyadoo ah meel qaacan yacni dhul bannaan oo gegi ah ayb safsafan xaal uu xaala labaad waa laga dhigi karaa haddii la rabana waa la sifeyn karaa safsafan xaal uu yahay mid aan waxba kasoo baxayninee malaas ah yani buurtu buuraha meeshay ku taagan yihiin marka buurtii laga dhaqaajiyo hawadaa la geliyay wax suuf oo kale laga dhigo la garaacay laga dhigo meeshii buurtu ay ku taagnayd bannaan cidlaa baa laga dhigaya qaacan waa saas safsafanna waxaa weeyaan waxba kama baxayaan sidii dhalada oo kale malaas malaasan alqaacu almunbasitu min alardi wasafsafu alamlasu laa taraa jumla mustanafa waa ka dhigi kartaa jumla xaaliyana waa ka dhigi kartaa waxaad dhigi kartaa laa taraa xaal aadan arkaynin adoon arkaynin ama laa taraa ma arkaysidba fiihaa dhexdeeda ardadii korkeeda ciwajan qallooc dhulkii dhexdiisii meel laalaaban ama qallooc qalqallooc ma arkaysid walaa amtanna ma arkaysid meel taag ahna ma arkaysid oo dhulkii inta ban cidla-a laga dhigo ayaa meel taag aba aan la arkaynin ayb oo dhulkan hadda adiga taag lagama dhamay karan baar markaad dhulkii socotaba hadba meel baa ta-ayaa taag noqonaysa buuraad gelaysaa dhul iska bannaan xaqiiqo ahaanna marka dhul siman ama la arkaayo meel unbuu ka ama uu ka hooseeya ka godan yahay ama uu ka taagan yahay xataa haddii la haddii laysku dayo dhulkan aada is leedahay waa siman yahay marka labeel la saaro qofka injineerka waxaa laga yaabaa may dhulkan ma sinna inuu ku yiraa adigiina daahirkaaga indhahaaga waa kula siman yahay injineerka meesha marka la geeyey culumtaas iyo waxaas yaqaanana wuxuu leeya may dhulkan ma sinna xataa dhulka aan u malaynayna inuu siman yahay haddii labeel la saaro ma sinna unbaa kala qalqalloocay maalinkaa marka dhulkii bannaan gegi cidlaa buu noqonayaa oo aan yacni taag iyo midna aan lahayn ishaada wax xijaabaa ma yeelanayo yowma-idin maalintaasi yatabicuuna waxay raacayaan dadkii addaaciya kan u yeerayo ayb yowma yakhrujuuna min alajdaati siraacan kaanahum ilaa nasbin yuufiduun maalinka yacni dadkii ay marka yacni ay aaday ay soo baxayaan qubuurihii ay kasoo baxayaan waxaad moodeysaa marka shay in loo taagay oo shaygaas usoo ordaayaan oo dadkan hadda orodka iyo sameeyo ee tartanka orodka ugu jiro mara yaraa saas loogu dhigaa nin walbaa marka bartaasuu soo beegsanaa soo sida usoo socdo markaasuu xabadka ku qaadana kuwan iyagana ninka wacayo sida inuu wax u taagay baad moodeysaayo isagay soo aadayaan laa ciwaja lahum qallooc uma sugnaaninoo ka qalloocan maayaan ayb yowma-idin maalinkaasi yatabicuuna waxay raacayaan addaaciya midka u dhawaaqayo u yeerayo laa ciwaja qallooc xaal ounan u sugnaanin lahu ay lahum iyaga lahudan bimacnaa lahum waa laga laqbeeya waxaa kaloo lahu la dhihi karaa laa ciwaja xaal ounan qallooc u sugnaanin lahu daacigaas midka daacigaa qallooc uma sugnaaninoo meelaan laga arkaynin iyo ma joogo meel toosan oon qalloocnayn ayuu taagan yahay labadaa macnoba waa ku jiraan wakhashacat ilaswaatu dadkii marka xaalkoodu seen noqona wakhashacat way hogatay alaswaatu codadkiibaa dulloobay oo way hogteen liraxmaani allaha raxmaankay u hogatay codadku ay u hogteen falaa tasmacu ma maqlaysid ilaa hamsan shanqar yar maahane alhamsu marka waxaa weeyaan waqcu laqdaam qofku markuu dhulka tartiib ugu soconayo shanqarta yarta a laga maqlayo dadkii marka hadalkoodu nuxnux waayo marka na qof iska qaylin karo ama ku dhiiran karo rabbi ma jiro naa hadda meeshaa marka da cadamada ilaahayna waa kasoo baxay laguma dhiiran karo alle xataa ambiyada ilaahay ma ku dhiiranaya mana ku dhiiran karaa marka ambiyada loo tago noo shafeec mid kasta la yihaah ee mid walba uu iska soo dhiibay nebiga sala allahu calayhi wasalam ay soo gaarto nebigii muxuu yeelayaa waa sujuudaya rasuulka sal ll slam leanna nebigu wuxuu yaqaanaa rabbi sida wax looga helo sida rabbi wax looga helaa waxay tahay in isaga laysu dulleeyo addoonnimada la muujiyo la caabudo maahan in meelo kale loo qayshado maaha ayb ama waxaasaan rabaa in layska yiraahda maaha nebigu marka wuxuu yihi faakiru saajidan waan dhacayaa buu yidhi anoo sujuudayo cabaar baan sujuudsanaanayaa allaan ammaanayaa markaasaa waxaa lay dhahayaa irfac ra'saka madaxaaga kor u qaad riwaayaadka qaarna waxay leeyihin markuu sidaa yeelo alla waa soo degayaa subxaanahu watacaala lifasli اlqadaa dadkii inuu kala saaro markaasuu wuxuu leeyahay yaa moxamed irfac ra'saka madaxaaga kor u qaad sal wax weydiiso tucda waa lagu siinayaa washfac ergey tushafac waa laga erge aqbalayaa dadkii in la kala saaro u dalbanayaa marka ummaddii meeshaa isku kor tuban in la kala sooco meesha marka nabiyullaahi moxamed sal lla ly slam meeshaas ka joogo maxaad u malaynaya qof kale marka yaa hadli kara marka cid hadli kartaa marka qofka marka de weynaanta alle iyo tawxiid hadduu qalbigiisa ku jiro de waxaa laga hadlaya waa fahmayaa qofka kalena wuxuu u moodayaa dee qiyaamo markii la tagaa dee qofku markuu ama naar loo diro ama qiyaamaba la taagan yahay ninkii isaga uu ku xirnaa ama weligii uu ku xirnaa ama qofkii awowgiis iyo haddii uu yidhaahdo yacnii war hebelow ninkii ku raacsanaa baan ahaa inuu wax u qaban karo u moodayaa waxa qaarkood meelaha dadka ay soo qorqoraan ama kutubaha qaar ku yaallo waad la yaabaysaa sida yacni aakhira ula yar tahay qofkaas dadka raacay sheekha hebel sheekh hebel inta raacdo naar ma gelayaan wejigiisa ninkii maalin arka naar ma taabanayso dad yacni naartii loo sii wado ama qabrigii markay galeenba ilaahu addoonkan hadduusan adiga ku aqoonin anugu i yaqaanaa iyo nin aan ilaahay aqoonin maxaa adiga aqoontaadu maxay tartaa marka waxaas marka dadkii in inta looga dhiga diintii nebi moxamed la yimid laga dhiga waa wareer qur-aankiina uu leeyahay falaa tasmacu ilaa hamsan yowmaidin laa tanfacu shafaacatu ilaa man adina lahu raxmaanu waradiya lahu qowlan sida alla uu leeyahay marka ilaahay marka yaa waaye ninka ku dhaco oo dhahayo kan adiga kuma yaqaan anuu i yaqaanaa ma cadaabi kartid hade dadkii baa ilaahyo kale ilaahyo kaley leeyihiin marka ninkii ilaahyo kale le marka aakhiradu ka arkayaan ayb yowma-idin maalinkaasi yatabicuuna waxay raacayaan addaaciya midka u yeeraya laa ciwaja qallooc xaal lahum iyaga ounan ulahu ay lahum iyaga ounan usugnaanin ama lahu daaciga ounan usugnaanin wax qallooco dadku ay toos ugu jeedaan wakhashacat ilaswaatu codadkii ayaa hogtay way dadkii codadkoodii way dulloobeenoo waa aam way aamuseenoo hoos bay markaa yacni madax u raaricinayaan falaa tasmacu falaa tasmacuu ilaa hamsan ma maqlaysid ilaa hamsan yacni sawta wad'i alaqdaami ila almaxshar dadkii maxsharka loo wado gomadahoodii in shanqarta ay yacni sameynayaan unbaad maqlaysaa wax kale marka ma maqlaysid yowma-idin maalinkaasi laa tanfacu ma anfacayso ashafaacatu ergeyn ilaa man ilaa shafaacata man qof ergadi unbaa anfacayso adina lahu raxmaanu adina uu u idmaan raxmaanu allaha raxmaanka lahu isaga uu u idmay inuu ergeeyo wa radiya uu raalli u noqday lahu isaga qowlan ay qowlahu warkiisii uu raalli ka noqday warkaa marka raalliga laga yahayna waa tawxiidka laa ilaha illa allahu ibnu cabaas sidau ku fasiray qof tawxiidkii la yimid allana uu u idmay ayaa ergeynayo shafeecayo marka shafaacadii de kan shafeecayo iyo kan loo shafeecayaba maxay ku helayaan tawxiidka waa inaad marka ilaahay xaqiisa aadan waxba ugu darin cid kale yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum yaclamu wuxuu ogyahay alle maa waxa beyna aydiihim hortooda ahaaday iyo wamaa waxa khalfahum dabadooda ahaaday ay soo dhaafeen walaa yuxiiduuna ma koobayaan bihi ay bilaahi alle ku koobi maayaan cilman wax cilmi ah oo ilaahay cilmi kuma koobi karaan iyaga waqiila bihidan damiirkan wuxuu u noqonayaa baa la yidhi maa beyna aydiihim wamaa khalfahum marka macnuhu wuxuu noqonayaa walaa yuxiituuna ma koobayaan bihi wixii ay hortooda ahaaday iyo waxa ay soo dhaafeen ma ku koobayaan cilman wax cilmi ah yani aakhirada ay ka horeyso iyo adduunkii ay soo dhaafeen cilmi ku koobi maayaano alla unbaa ku koobi karo marka bihidaasi bimaa beyna a maa beyna aydiihim in loo celiyo ama bihi ay bilaahi dadkani ilaahay ma koobi karaanoo cilmi kuma koobi karaan lan ilaahay waa weyn yahay subxaanahu watacaala cilmi kuma koobi karno isaga annaga iyo iyo wax walbaa cilmi ku koobay wacanat alwujuuhu lilxayi lqayuum wacanat way hogatay alwujuuhu wajiyaalkii way dulloobeen oo yacnii way isdullaynaysaa markaa lilxayi allihii noolaa ayay u hogatay alqayuumi ee makhluuqa maamulayay arrimahooda u taagnaa waqad khaaba waxaa hoogay man qof ayaa hoogay xamala xambaartay dulman shirki meeshaa ninkii shirki xambaartoo la tegay baa hoogay waman qofkii yacmal sameeyey minwaman qofkii yacmal sameeyey min asaalixaati acmaasha saalixaadka xaal ay ka mid yihiin yacni min asaalixaati min saalixaati alacmaal acmaashu acmaasha kuwooda toosan qofkii sameeyey walxaal huwa isaga oo mu'minun mu'min ah falaa yakhaafu ma ka cabsanayo kaasi dulman dulmi ka cabsan maayo walaa hadman nuqsaaminna ka cabsan maayo wacanat ilwujuuhu alla wuxuu leeyahy wacanad asalku marka waa alcunuwu cunuwiga as wa aslu lcunuwi addullu waa dulliga yuqaalu waxaa la yihaha canaa wajhuhu yacnuu cunuwan canaa wajhahu lirab lirabbihi canaa wajhuhu lirabbihi ayb wejigiisii baa dulloobay rabbigiibuu isu dulleeyey wejigiiba ayb wacanat ilwujuuhu wajiyaalkii ayaa hogteen oo yacnii way hogatay lilxayi allihii noolaa ee aan dhimanaynin bay u hogatay wajiyaalku u hogteen alqayuumu u taagnaa inuu maamulayo xaj dadka danahooda makhluuqa danihiisa makhluuq idaylkiis allah maamulayo ilaahay isagana waa isu taagan yahoo cid ma rabo cidna ma yacni waxuma cidna uma taagna naftiisa isagaa u taagan heyrkiisna asaa u taagan yacnii danahoodiibuu maamulayaa allaha tilmaantaa weyn leh ayay maalintaasi wejiyadu u hoganayaan u hogtay waqad khaaba waxaa hoogay man ayaa hoogay xamala xambaartay dulman dulmi dulmiga marka shirkigaa loo jeedaa hadda aayaddan ay shirkan billaahi wa kufran bihi ayb wa camalan bimacsiyatihi macsidan hadda waa soo gelaya dulmigu labadiisii noocba waa soo gelayaan ninkii meeshaa dulmi qaato la tago waa hoogay weliba de dulmigu hadduu shirki yahay waa qofkaasi waa hoogay khasaaro ka xunna male weligiisna cadaabkuu ku jiraya qofku marka waa inuu aada isaga ilaaliyaa rabbina uu baryaa intuu adduunyada joogo dariiqiisana uu markaa yacni tawxiid uu dariiq ka dhigtaa waman qofkii yacmal sameeyo min asaalixaati acmaasha suusuuban yacni xaggeeda acmaal wanaagsan ka sameeyo ayb min asaalixaati min saalixaati alacmaal acmaasha kuweeda suuban qofkii la yimaado walxaal huwa isaga oo mu'minun mu'min ah falaa yakhaafu ka cabsan maayo kaasi dulman dulmi walaa hadman nuqsaanna ka baqi maayo aslu lhadmi annaqsu hawaab uu la yimidna laga nuqsaamin maayo ee dembi uunan la imaaninna loogu dari maayo oo yacni dulmi iyo nuqsaan midna loola loola imaan maayo wkadalika anzlnahu qur'ana carabiya wasarafna fiihi min alwaciidi lacalahum yattaquuna aw yuxdisu lahum dikraa wakadalika sidaadaas oo kale dadka ahlu iimaanka sida aan u rajogelinay oo aan jannadeennii ugu rajogelinay sidaas si la eg ayaanu anzalnaa aanu soo dejinay hu qur'aankani qur'aanan xaal uu yahay isagoo qur'aan ayaan soo dejinay la aqrinayo carabiyan qur-aanka oo carabiyan carabi loo nisbeeyey wasara wasarafnaa waanu gedgedinay waan nooc waan gedgedinay fiihi qur-aanka dhexdiisa min alwaciidi goodiga xaggiisa ayaanu ku gedgedinayoo gedgedintaana waxaa laga wadaa tanwiic hadba siyaabo kala duwan baanu ugu goodinay mar ummadihii shirkiga sameeyey sidaanu halaagnay mar naartii iyo xaalkeedii mar qiyaam qiyaamihii iyo siday u imaanayaan waxaas oo dhan marka goodigii baan tanwiic ugu sameynay lacallahum waxay mudan yihiin yattaquuna lacallahum yattaquuna likay yattaquu say u cabsadaan oo ay u dhowrsadaan ow amase yuxdithu inuu u cusboonaysiiyo qur-aanku lahum iyaga dikran tadkiratan waano inuu usoo cusboonaysiiyo quluubtooda uu markaa waano ugu cusboonaysiiyo wakadalika sidaadaas oo kale aayadda hore markaa de ishaaradu markay tashbiih wuxuu ku dhacayaa dadkii acmaasha saalixaadkaa la yimid ma cabsanayaan baa layidhi sidaan kuwaasi u rajo gelinay waciidkii waa kan marka sidaadaas oo kale ayaanu anzalnaa aanu usoo dejinay hu qur-aanka qur'aanan xaal uu yahay qur-aan isaga oo qur-aanka oo carabiyan carabi loo nisbeeyey wasarafnaa waan gedgedinay fiihi fi lqur'aani qur-aankii dhexdiisa min alwaciidi goodiga xaggiisa ayaanu ku gedgedinayoo hadba dhinac baanu uga goodinay oon wax ka tusnayn lacallahum yattaquuna likay yattaquu say u cabsadaan si ay u baqaan oo ay u cabsadaan ow amase yuxdithu inuu usoo dariisiiyo lahum ee qur-aanku lahum iyaga usoo cusboonaysiiyo dikran tadkiratan waano yani mar walba qur-aankii la akrinaya qalbigaaga waanuu ku cusboonaysiinayaa qur-aanka waa ku waaninayaa waanaa qalbigaagii marka iyou kusoo cusboonaysiinayaa marka waxaa waciidka iyo loo keenayaa waxay tahay inay cabsadaan amase in tadkire iyo mawcido inay ka helaan oo qur-aanku qalbigooda uu ku cusboonaysiiyo waanadu ay ka qoyanaato qalbigooda ee ninkan qur-aan akrininba maxaa waana marka maxaa u cusboonay maxaa u cusboonaanaya waxba marka in qur-aankii la akriyo lagu tadaburo si waanada qalbigaaga ay uga qoyanaato waciidka qur-aankana uu kuu galo kuuna saameeyo yaa la rabaa fatacaala allahu allaa sareeyo almeliku allihii boqorka ahaa alxaqu jiritaankiisa iyo cibaadadiisu ay dhabta ahayd ayaa sareeyo walaa tacjal hala degdegin bilqur'aani qur-aankii hala degdegin min qabli an yuqdaa intaan laintaan la dhammaynin ilayka xaggaaga aan loo dhammaynin waxyuhu waxyigiisa inta aan lagu dhammaynin waxyigiisa lagu waxyoonayo intaan la dhammaynin adiga ha boobin oo hala degdegin waqul dheh rabbi yaa rabbi rabbigayow zidnii ii kordhi cilman cilmi ii ziyaadi dheh halkana marka nebigii baa qur-aanka qaabku u qaadan lahaa baa la barayaa aayaddan waxay la macno tahay laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih ina calayna jamcahu wa qur'aanah faidaa qara'naahu fatabic qur'aanah uma ina calayna bayaanah marka nebigu wuxuu samayn jiray marka jibriil waxyiga ku dul aqriyo faruurtii faruuryahu dhaqdhaqaajin jiray waa ka daba aqrin jiray isagoo isdhahaya armow kaa dhumaa dadkii armaad u sheegi weysaa amaad xifdin weysaa isagoo isdhahayabu marka waa la aqrin jiray markaasaa waxaa loo kafaalo qaaday waxba carabkaaga ha dhaqdhaqaajinin iska daaye adiga dhageyso markuu dhammeeyo innagaa waxaan kuu damaanad qaadaynaa inaan qalbigaaga ku ururino qur-aankan tafsiirkiisa iyo bayaankiisana annaguna saaran yahay buu yidhi alla subxaanahu watacaala meeshaa marka waxaan ka ogaanaynaa nebiga qur-aanka in loo fududeeyey markuu malaga akriyo qur-aanka waxyiga ou dhammeeyo waa akrinaya nebiga sal l slam wax kalena waa ka qaadanaynaayo uma ina calayna bayaanahu qur-aankan tafsiirkiisana waa loo damaano qaaday muxuu nebigu ku fasiraa marka maxaa loogu bayaaniyeyna qur-aankan isaga waa isbayaaninaa koo tan labaad nebiga laftiisa inuu bayaaniyaaba loo waxyoodaa oo waxyiga nebiga loo waxyoonaya waa labo qur-aankan la akrinayo iyo sunnadiisu waa waxyi qur-aan yacni sunnada nebiga waa waxyi leanna nebiga sala allahu alayh waali wasalam waxaa dhici jirtay inta aayad qur-aan soo degto nebigu sal ll ly slam aayaddii inuu wax ku daro wax ku daro marka aayaddiiba u akrinayaa axkaam bay aayaddu sheegtay shardi ama rukni ama waxbuu ku darayaa waa waxyi isagana waxa uu ku darayna waa sunno qur-aankii wax ku jira maaha qur-aankii marka lama fahmi karo haddaan sunnada nebiga la raacin salawaatu ullahi wasalaamuhu caleyhi nacam baryahan dambe marka waxaa batay dad dhahaya uun qur-aanka keligiisa muslimiinta masdar u ah nacam meel loo laabto waa qur-aanka keliya waxaan kale laysku lugoynayo waxa dadka wareeriyey khilaafka u keenay bukhaariyaa wariyey muslim baa wariyey tirmidi baa wariyey ayay dhahayaan dadka qaar kuwaas marka su-aalaan ku celinaynaayo waxaan leenahay culimadii hore salafkana qaarkood saas waa dhihi jireen saaa bal saxaabada qaarkood baaba saas yidhi ilaahay qur-aanka waa qiimu salaatu yidhi salaada subax in laba ragco ay tahay qur-aanka kasoo bixin haddii aadan qur-aanka kasoo saarin adiga inaad laba ragco tukataa haddana aad tiraa bukhaari iyo muslim waa been waxa ku yaala ma lagugu dul qaadanayo marka beenlow dajaal abaad noqonaysaa yani qur-aan subax inuu laba ragco yahay duhurku inuu afar yahay casirku afar yahay nebiga unbaa laga ogaaday sunnadii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh haddii aan saxaabada waxaan ay warinayaan iyo culimada ee la yidhaha dabari iyo bukhaari iyo fulani ha laga tago iyagoo asaaniiday wax ku warinayaan dabcan warniyow adiga isnaadkeen nebigana gaar aan ku aragna adigan qayladaada laga joogi laayahay adiga bal nebiga qur-aankan inuu kii alla soo dejiye yahay iyo in kale saad ku caddayn kartaan maa beyna dafatayl musxafkan ku yaallo musxafkan waa musxafkan aan yacnii akrinayno isagan oo garbadkan lahooqadaan ku qoran samada lagama soo tuurin waa laga shaqeeyey abubakaraa ururiyey waxaa ururiyey cuhmaan radia allahu canhu sidaasuu noo soo gaaray jiilan bacda jiil jiilan bacda jiil sanaduu saa ugu socdaan haddaad asaaniidda iyo riwaayaad ka durto qur-aankiina marka warkaagu duritaan uu ku noqonay leanna qur-aankiina asaaniidaa lagu wariyey sida xadiidka isnaad loogu wariyey oo kale ilaahayna wuxuu leeyahay uma ina calaynaa bayaanahu aw bayaankii marka wa aqiimu salaata la yihi fajar inuu laba ragco yahay bayaan waaye ilaahayna waa kafaalo qaaday xagguu ku kafaalo qaaday marka waa bukhaariga iyo muslimka iyo waxa noogu yaallo ummadna ogaada haddii dadka laga shaki geliyo meesha ay asalka u ah iyo ay diinkooda ka qaadanayaan haddii ummad marka la rabo in lasoo weeraro halkaasaa laga weeraraa kirishtaankan iyo nasaaradan aada u jeedaan nin yahuudiyo boolis la dhihi jiray ayaa diintooda beddelay masaadirtii ay haysteen iyo kutubahoodii baana laga shaki geliyey nin walbaana wuxuu u jideeyey inuu wax iska qorto markaasaa waxaa dhacday khuraafaad inuu ka buuxsamay nasaaradii diintoodii maanta ma hayaan wax ay nabi ciise ku gaaraan ma leh laakiin innaga ilaahay diinkeenna damaanada wuxuu ugu qaaday dad buu keenay nebiguna uu ammaanay saddexdii qarni saddexdaa qarni dadkii joogay khayrunaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma uma aladiina yaluunahum uu yidhi qur-aankana lagu ammaano wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaar wاladiina اtabacuuhum bixsaanin la yidhi kuwaas baa ilaahay diinta noogu xifdiyey wax lagu soo dari kara marka male maanta muslimiinta salaadan ay tukanayaan iyo zakadii waaatu zakaata la yidhi maalkii qaarna waa laga bixinayaa qaarna lagama bixinayo yaa kala caddeeyey nebigaa kala caddeeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka sunnadii meesha ha laga bixiyo macnaheeda qur-aan aan lagu dhaqmi karinaa meesha kasoo baxay qur-aan aan lagu dhaqmi karin oo ninka sidau rabo uu u tukanayaa soo baxayo ummaddii marka diintooday isku khilaafayaan markaas markay isku khilaafaan weliba khilaaf loo rugseeyey ay isku khilaafaanna dhibaataa ku dhacaysa diini ma jiraysa marka weerarka sunnada lagu haayo waa weerar kasoo bilowday acdaa'ul islaam dad marka nolosha ku wareeray shibhi maqbuuliin ahna ay ku celcelinayaan oo ay leeyihiin wax kale yacni sunnadan ma lagu kalsoonaa karo qur-aanka keliya ha lagu kalsoonaado berrina qur-aanka naga daabaa yaa ka soo socoto marka alla wuxuu leeyahay fatacaala allahu allaa sareey allaa sarreeyo almeliku allihii boqorka ahaa alxaqu cibaadadiisa iyo jiritaankiisu ou dhabta ahaa walaa tacjal hala degdegin bilqur'aani qur-aankii min qabli an yuqdaa intaan la dhammaynin waxyuhu waxyigiisa ilayka adiga xaggaaga aan lagu dhammaynin hala degdegin oo iska aamus dhegayso waa lagu damaanad qaaday inaad akhriso waqul dheh rabbi yaa rabbi rabbigayow zidnii ii kordhi cilman cilmi ii kordhi ayb meeshanna marka waxaa laga qaadanaya dee cilmigu inuu yahay wax nebiga la yidhi kororsiimo inuu ka dalbada la amray ma jiro aan cilmiga ahayn maal ziyaadsan lama dhihin ilmo ziyaadsan lama dhihin cilmi ziyaadsan cilmiga uu ziyaadsanayana waa maxay cilmiga sharciga dadku marka inay cilmiga sharciga ku dadaalaan oo ay yacnii bartaan ku dhaqmaan faafiyaan yaa laga rabaa waqu marka sharafka cilmiga aayaddan marka ay tilmaamaysaa waqul dheh rabbi yaa rabbi rabbigayow zidnii ii ziyaadi oo ii kordhi cilman cilmi ii kordhi dadkuna daa'iman waxyaabaha macluumaadka ummadi ay leedahay waxaad dareemaysaa macluumaadka macluumaad badan oo waxaa jiro boqolaal sano ka hor dhacdooyin dhacay oo inta ama la qoray ama dadka isu wariyaan oo maanta musallam laga dhigo la rumaysan yahay riwaayaadka maxaa mustaxiil ka dhigaya marka ile ummadahan gaalada bugaagaa la qoray maalan hadda maalan yacni isak newton wakti horow ahaa boqolaal sanaa laga jooga theorigiisa iyo wixii uu sheeg sheegay ilaa hadda bugaagaa lagu dhigaa lagama murmo oo warkan waa been ma lagu kalsoonaan kara lama dhaho gabayo waxaa jira ummado hore ay tiriyeen waa hore waa diiwaan gashan yihiin luqad iyo marka laysku qabto qolo kastaa waxay u laabataa suugaanteeda suugaantaasna waxaa lagu diiwaan geliyey ama qoraal ama afkaa layskaga wariyey haddana maca daalika waxaas inay jiraan shaki lama geliyo waxaa la yaable marka riwaayaadkii in shaki la geliyo oo looga dadaal badan yahay waxaas leanna qofkan riwaayaadka ama axaadiidta akhrisanin wuxuu u moodayaa in la dhihi karo rasuulka waxaasuu yidhi ay soconayso u moodayaa laakiin sidaas maaha haddaad cilmiga musalaxa akhriso waxaad dareemay qawaaniinta ay dhigeen culu culimadii hore hore oy axaadiidta ku qaateen toban marka loo qaybiy hal qeyb gabayada laguma soo naqliyo qaabkaas haddana gabayadii waxaa la leeyahay waa sax hebel waa yidhi gabaygan xadiidka nebiga maya see lagu ogaa karaa warkaas waraa daba socda waa inaad fahamtaan warka daba socdana waxay tahay diintii baa la rabaa in laga dhiga wax aan masder iyo meel laga soo xigto aan lahayn dadkaasi marka dacawaadkooda iyo qaabdaradooda waa in layska jiraa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed